taswiirta lix iyo tobanaad ciise maalin maalmaha ka mida waxauu yimid magaalo la odhan jiray kabarna'uun dadkii waxay maqleen inuu ciise yimid kabarna'uun markaas ayay ku soo wada carareen si markaasi ay ciise u arkaan oo markii uu yimid magaaladii kabra'uun waxa uu tegay nin saaxiibkiis ah marka ayay dadkii ku soo urureen oo albaabkii ayay aad ugu buuqayeen oo afar nin oo nin curyaan ah waday ayaa yimid oo kolkaasay albaabkii ka soo geli kari waayeen oo kolkii oo albaabkii gurigii ka soo geli kari waayeen ayay xaggii sare ee saqafka inta ay dolooliyeen ay xadhig ka soo lalaadiyeen ay ciise hor keeneen oo ciise kolkuu arkay nimankan rumaysadkooga xoogga badan ayaa waxa uu ku yidhi ninkii curyaankii dembigaagii waa lagaa maydhay oo waa lagu cafiyey oo niman hogaamiyaashii diinta ka mid ah ayaa yidhi sidee buu ninkani qof dembigiisii u cafin karaa oo waxay yidhaahdeen ninkan waa wacaytamaya waayo ilaah keliya ayaa dadka dembiyadiisa dhaafi kara ciise waa uu garanayey waxa nimankii ay ku fikirayeen oo waxa uu ku yidhi maxaad sidan ugu fikiraysaan waayo waayo dhib yar tahay ninkan curyaanka ah inaan bogsiiyo oo aan ku idhaahdo darmadaada ama salligaaga qaado waxaan doonayaa saaxiibayaalow inaan idiin sheego in wiilka ilaah uu leeyahay awood oo uu dadka dembiyadooda uu cafiin karayo oo ciise ninkii waxauu ku yidhi war salligaaga qaado ama darintaada oo teg oo soco waad caafimaadee oo kolkaasay dadkii yaabeen oo ammaaneen ilaah oo weligood ma aanay arkin nin qof curyaan ah sara kiciya saaxiibayaalow ciise awood buu leeyahay awoodda cirka iyo dhulka wax walbana isaga ayaa iska leh